bismillaahi raxmaan iraxiim marka hore waxaan u tacsiyeynaynaa marhuunooyinkii ku geeriyootay xildhibaanadii ku geeriyoodeen qaraxii yacni dhacay ayaan marka hore u tacsiyeynaynaa intaa wixii kadib guddoomiyihii hore ee baarlamaanka afartii bisha kun sagaal boqol afar iyo tobankii ayaa mooshin laga keenay isla sideedii bisha dood dheer iyo falanqeyn kadib mooshinkii waxaa loo qaaday cod gacantaag ah waxaa xilkii laga qaaday guddoomiyihii hore ee baarlamaanka asigoo galay faldembiyeed kaasoo loo cuskaday dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee lixda gobol qodobka lixdan iyo toddobaad firqadiisii saddexaad asigoo galay faldembiyeed lidku ah danaha lixda gobol maalin kadib xubnaha baarlamaanka shirkooda caadiga ahaa markay isugu imaadeen tiro dhan toddobaatan iyo kow xubnood waxaa halkaasi lagu doortay guddoomiyihii baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee lixda gobol inuu noqdo mudane jenaraal xaaji cali xasan isaaq inuu noqdo codayntii la codeeyeyna lixdan iyo shan xubnood ayaa ku guulaystay codkii la bixiyey oo ay ahayd gacantaag saddex xubnoodna waa ka aamustay saddex xubnoodna waa diiday sidaas daraaddeed iyadoo loo cuskaday dastuurkii u degsanaa koonfur galbeed iyo horhoosaadkii arrintaas waa arrin ansax ah anigoo ah xogeyihii guud golaha baarlamaanka ee lixda gobol taas ayaan caddaynaynaa yacni xilkii hadda guddoomiyihii lixda gobol wuxuu noqday guddoomiyaha xaaji cali xasan isaaq marxuumkii guddoomiye ku-xigeenkii geeriyoodayna beddelkiisa markuu cod loo qaaday codkii waxaa ku guulaystay abwaan maxamed xasan cusmaan ayaa ku guulaystay aqlabiyad dhan boqolkiiba lixdan iyo lix sidaa daraaddeed guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenadii xilkoodii sidaas ayaa lagu buuxiyey cabdullaahi tawfiiq haddana waxaan u gudbinayaa shirguddoonkii markaas guddoominayey guddoomiyihii yacni saddexaad ayaan u gudbinaynaa ee baarlamaanka mudane axmed jire bismi illahi raxmaan raxiim xogayaha guud ee baarlamaanka lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya waa siduu idiin sheegay anigaa markaa waxaan ka ahaa baarlamaanka shir guddoomiye maadaama guddoomiyihii baarlamaanka uu sidaa ku tagay guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaankana uu geeriyooday ana ayaa axmed jire wafaa oo guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya ah ayaa shir guddoominayay codkii saasuu u dhacay uu xogayaha guud idiin sheegay waxaana ansax uu ku noqday xaaji cali in uu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya ku-xigeenkiina abwaan maxamed canjaax ayaa ku guulaystay baarlamaanka guddoomiyihii koowaad ee baarlamanka lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya wabilahi towfiiq
bismi illaahi raxmaan iraxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin sayidina muxamadin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin wa bacd horta yacni hadalka waa sidii li sheegiwo anoo maalintaas talaada hayti bilada sagaal hayti bilii laba iyo tobnaad labada kun kunis afarta hayti waybaa madda hore uma hadnaday golaha wakiilada midka gobol koonfur galbeed soomaaliya oo madi horenan haayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad kamelderan haayay marla maadna ima ogolaadeen in iyo hatana ana anagabo ee guddoomiye ku-xigeenka koowaad lidka gobol koonfur galbeed soomaaliya ha inadeen wayba ilaahay amahad iskulee mahadgaare iyo anjeediye intaas ku reeg sidii yacni xogeeyaha guud an sheegi iyo ma erayaan guddoomiye ku-xigeenka lamaad an sheegeenu ana makana dheeraadaaw way ilaahay ku rajayaane iyona ini iyo niila shaqeeya doonaan golaha wakiilada oo tiradii lasiin sheegi meelo ku fidhiidi marka yacni ee waana sababta sheentina xogeeyaha guud siin sheegi saasa weliba la kabuuyi guddoomiyada golaha wakiilada iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka lamaad way golaha wakiilada ku biyeenaa kumeelde- kumeeldeernimadii oo maalintaas oo talaadahay ka bidana sagaalhayti ilaa waktil xaadirka weli ku dambooyo way ahaada doonaa guddoomiyaal guddoomiye guddoomiye ku-xigeen koowaad guddoomiye ku-xigeen lamaad iyo xogeeye guud oo sharci ah oo kameeldeeran hayne oo sharci ah iyo ahaada doonaan saasaana yacni golaha wakiilada gordeen waana egshoona ka dhiibideen waana ka ansaxdi ana meelahan ku bahee shacabka ee dinta gobolka koonfur galbeed soomaaliyana way ku rajeeyaan ini iyo xilkaas ee maaragna ilaahayni lagaada galagnaysiyaan ee maaragna hoolaasna meelo ku dararto bilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa idinka wareejiyey guddoomiyaha golaha wakiilada dinta gobol koonfur galbeed soomaaliya jenaraal mudane xaaji cali ayaa ka wareejiyey fadal
بسم الله الرحمن الرحيم suaal ii salaamaya salaan kadib sida walaalahay sheegeen doofeen koowaad doofeen labaad waxayaha guud doofeen koowaad labaad waxayaha guud warka ay sheegeen ayaa dabakacaya waa saxa weeye maalinta bisha sagaalka ee bisha labay tobanaad shirkii caadiga ahaa golaha wakiilada markay isku imaadeen oo xilkii u hayay golaha wakiilada markii la jeereeyey masar cumar dheere kalsoonida lagaba noqday golaha wakiilada way fadhiisteen go-aan bay gaareen aniga idinkale musharaxa noqnay wali maxamed cali iyo aniga xaaji cali xasan ah tartankii waxaan ku guulaystay aniga oo aqlabiyadii guud aan helay saasaan guddoomiye laigu doortay guddoomiye baarlamaanka golaha lista gobol kaasoo aan u mahadnaqaya golaha wakiilada mas-uuliyiinta lista gobol xukuumadda golaha guursada iyo intii i dooratay iyo intii i diiday baan u mahadnaqayaa aada ugu mahadsanay had hore guddoomiye anaga isdhexay guddoomiye ku meel gaar ah waxaa iga qaaday doorasho cumar dheere waan ku qarsoonaa waa la shaqaynayay kadib isigii markii baarlamaankii ka tegay sadiid gobol naga aaday yaa go- baarlamaankiina go-aan gaaray in kalsooni kula noqdo guddoomiye iyo gudoofeynka koowaadna la doortay saasaan laigu doortay haddana anaa meesha guddoomiye baarlamaanka ah isu gobol koonfur galbeed wabilaahi tawfiiq